Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa laga bilaabay olole dhaqaale loogu uruurinayo dadka danyarta ah ee ku nool magaaladaas si loo gaarsiiyo bisha barakeysan ee Ramadaan oo ay ka hareen maalmo kooban. Ololahan dhaqaale uruurinta ah ayaa waxaa bilaabay dhalinyaro is xilqaamay oo ku midoobay magaca Tacaawun. Haddaba guddoomiyaha ururka Tacaawun Yaxye Macalin Yaquub ayaa ka warbixiyay ololahan ay bilaabeen iyo sidoo kaleeto waxay uga leeyihiin.
ururkan waxaa waaye Tacaawun baa la yidhaahaa Ee, waana urur iskaalmaysi ah Ee, kolley asaasigiisana anaa lahay waxaan ugu dhaliyey maadaama dadka duruufo adag ay ku jiraan ee, bishii ramadaanna ay soo dhowdahay in maxaan ku sheegaa dadkii aan afurino oo wax u qabanno oo nin walba intii karaankiisa ahay aan ku afurino oo qof walaalka oo hal doolar maanta ku afurisay waa wax aad u muhiim ah bulshadaan ku dhiirigeliyey arrinkan hadda waxaad moodaa inuu si fiican u hirgelay inta ramadaan ka dhigan ka dhimanna aruuriska aan sii wadnaa insha allah dad badanoo guruubyadii ka mid ah iyo dad facebook igala soo hadlayba intaba way ka qayb qaateen haddana uruurinta waa socotaa xoogaa dhaqaalana waa helna noo soo bilowday insha allah waxaan rajeynaynaa hadda isbuuca u horeeya ama shanta maalino u horeyso wixii noo soo aruuro isbuuca in insha allah shanta maalino u horeyso soonka aan dad ku afurino wixii kalena insha allah hal door walaalka ku afuri barnaamijka ah inaan sii wadno oo maalin walba aan ka caajisno inaan dadka afurino insha allah lacagta waa xisaabin hadda alxamdulilaah lacag adiga saddex boqol iyo dhowr doolar gaarayso ayaa hadda aan noo qoran qayb ka mid aha la helay qayb ka mid ahna qofkii waa ku qoran tahay inta ramadaanka aan la gaarin ka hor inuu soo xaadiriy ayaa la rabaa si markaa maalmaha u horeeyo ramadaanka dadka looga farxiyo xaalada adag ay ku jiraan loo garab istaago